أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi raxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo aan caawa idinkugu heno insha allah qodobo ay ka mid yihiin ciidamada mujaahidiinta oo weerar ku qaaday isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u taallay afaafka hore ee magaalada buulamareer ee wilaayada shabeellaha hoose kulan u dhexeeyey mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo waxgaradka wilaayaadka islaamiga ah ee jubbada hoose iyo jubbada dhexe oo soo dhammaaday kulankaas iyo qodobadii lagu gorfeeyey ayaan caawa idiin haynaa dowladda sacuudiga oo soo saartay awaamiir culculus oo ka dhan ah xujayda muslimiin ee doonaya inay gutaan waajibaadka xajka barnaamijka ayaad ku maqli doontaan baarlamaanka kooxda ridada soomaaliya oo maanta ay ku ekayd muddaxileedkiisa iyo gaalada caalamka oo walaac ka muujinaya muddo kororsiga murtad xasan gurguurte qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba waad maqli doontaan qaar ka mida wariyaasha idaacadda islaamiga andalus ayaa barnaamijka igala qaybgalaya anigana halkan ayaan idinkaga soo gudbinayaa mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka
الرياح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا سيري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa habeennimo arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka qodobadiisa oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar ku qaaday isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u taalay afaafka hore ee magaalada buulamareer ee wilaayada shabeellaha hoose haddaba qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsantahay walaalka cabdiwahaab ayaan xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u tilay afaafka hore ee degmada buulamareer dhaawacu waa askari murtada sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay kamiin u dhigeen kolonyo luga oo isugu jirta kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta oo ku socdaalayay duuleedka deegaanka bariire kufaarta iyo murtadiinta ayaa xoog ku qaatay gaari cagaf ah oo dad shacab ah ay leeyihiin waxayna kufaarta iyo murtadiinta gaarigaasi cagafta ku qaateen askar bakhti iyo dhaawac kaga noqday weerarka kamiinka waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa muddaxileedka baarlamaanka xukuumadda muqdisho oo maanta dhammaaday iyo walaaca beesha caalamka maanta oo talaada ah bishana ay tahay afar iyo tobanka abril labada kun lix iyo labaatan waxaa si rasmi ah u dhammaaday muddaxileedkii waxaa loogu yeero golaha baarlamaanka federaalka soomaaliya kaasi oo muddo afar sana ah hayay awoodda waxaa loogu yeero hay-adda sharci dejinta xubnaha baarlamaanka ayaa muddadaasi oo dhan dejinayay sharci ku-sheegyo ka dhana shareecada islaamka waxaanu dhammaadka mudduxileedkani sii horin karaa khilaafka xooggan ee ka dhex jira kooxda villa soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaradka xildhibaan cabdulatiif muuse sanyare oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka ayaa sheegay in laga bilaabo maanta golahu uu galayo xaalad sii hayn islamarkaana aan la ansixin karin sharciyo cusub ama heshiisyo waaweyn ilaa laga soo dhiso baarlamaan cusub waxa uu sidoo kale xuseyn xaaladan ay ka dhigan tahay in baarlamaanku aanu awood u lahayn in uu la xisaabtamo xukuumadda ama uu xilka ka qaado wasiirada maadaama awooddiisa sharciyeed ay ku eg tahay muddadii hore ilwareedyo ayaa sheegaya in kooxda villa soomaaliya ay maanta la wadaagtay qaar ka mid a dalalka waxaa loogu yeero beesha caalamka in muddaxireedka hay-adaha xukuumadda muqdisho ay ka dhiman tahay muddo hal sano ah ayna dowladdu isku diyaarinayso qabashada doorashooyin qof iyo cod ah geesta kale xogo hoose oo soo baxay ayaa tilmaamaya in hay-adihii shisheeye ee bixin jiray gunooyinka ay u sheegeen kooxda gurguurta in haddii aan la gaarin heshiis siyaasadeed ka hor shan iyo tobanka bisha may la joojin doono lacagaha mashaariicaha iyo kabka miisaaniyadda ee la siiyo xukuumaddaasi xogta ayaa tilmaamaysa in hay-adaha dhaqaalaha ee shisheeye ay muujiyeen walaac xoogan oo ku wajahan jahawareerka siyaasadeed iyo dib u dhaca ku yimid hanaanka heshiisyada muhiimka ah ee kooxda villa soomaaliya iyo daneeyayaasha gudaha si kastaba mucaaradka oo u ballansan shirweyne ay kaga tashanayaan xaaladahan ayaa la sheegay in gudaha iyo dibadda waddanka ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed iyo abaabulka kacdoonno ka dhan ah maamulka xasan sheekh maxamuud waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa wararkii ugu dambeeyey dagaalka bariga dhexe maamulka sahayanada ayaa weli wada duqeymo ba-an oo uu ka geysanayo koonfurta lubnaan halka ururka la baxay xisbullah iyaguna ay wadaan iska caabin xoogan islamarkaana duqeymo ba-an ka geysanayaan deegaanada yuhuuddu ay xooga ku haysato ciidamada maraykanka ayaa la sheegay in ay bilaabeen go-aankii uu ku dhawaaqay trump oo ahaa go-doomin dhanka badda ah oo maraykanku uu ku soo rogay dekadaha iiraan ujeeddada tallaabadan ayaa lagu sheegay in tehraan lagu cadaadiyo inay furto marinka hurmus iyo inay aqbasho heshiis lagu soo afjarayo dagaal ka socday muddo lix toddobaad ah iiraan waxay ku hanjabtay inay weerari doonto dhammaan dekadaha ku yaal gacanka faris iyo gacanka cumaan iyadoo sheegtay in haddii aysan jirin ammaan iyaga u gaara uusan jiri doonin ammaan cid kale u gaara a b ayaa sheegtay in guudoominta iyo xirnaanshaha marinka hurmus ay sababeen in qiimaha saliidda caalamka uu aad u kaco isagoo gaaray ku dhowaad boqol dollar halkii foosto taasi oo saameyn ku yeelatay qiimaha cuntada iyo agabka kale ee aasaasiga ah inkasta oo wadahadaladii u dambeeyey ee ka dhacay bakistan ay ku dhammaadeen heshiis la-aan haddana labada dhinac ayaa weli raadinaya fursado ay dib ugu bilaabaan wadahadallo foolkafool ah sida ay tabisay a b waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maamulka al sacuud oo awaamir culus ku soo rogay xujayda muslimiinta oo doonaya in ay gutaan xajka xukuumadda riyaad oo ku amartaaglaysa dhulka barakaysan ee xarmeynka ayaa bayaan dheer oo ay soo saartay waxay amaro adag duldhigtay xujiyada muslimiinta ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiriyada doonayana in ay gutaan waajibaadka xajka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka al sacuud ayaa sheegtay in dadka xujayda ah marka ay galayaan magaalada barakaysan ee maka al mukarama laga doonayo in ay sharciyo ka helaan xukuumadda waddankaasi kuwaas oo lacago baad ah ka qaadanayo dadka muslimiinta ah maamulka reer aal sacuud ayaa ka mamnuucay xujayda in ruuxii aan haysan ogolaanshaha boqortooyadooda uusan gudaha u geli karin kacbada barakaysan sidoo kalena uusan tegi karin goobaha taariikhiga ah ee ku yaal magaalooyinka maka iyo madiinatul munawara xubintiina cabdiwahaab caawo waa inaga inta الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafreebka wararka kulan u dhexeeyey mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo waxgaradka wilaayaadka islaamiga ah ee jubbada hoose iyo jubbada dhexe ayaa dhowaan soo dhammaaday kulankan oo uu soo qabanqaabiyey maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayna ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan mujaahidiinta islamarkaana ay qayb ka ahaayeen waxgaradka wilaayaadka islaamiga ah ee jubbada hoose iyo jubbada dhexe ayaa dhowaan ku soo idlaaday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ujeedka kulankan oo qaatay saacado badan ayaa ahaa ka hortegidda dhagaraha iyo dhibaatooyinka jawaasiista iyo sidii bulshada looga wacyigelin lahaa waxaana sidoo kale kulankan la isku dhaafsaday talooyin wax ku ool ah oo lagu horumarin karo jihaadka ka socda bariga afrika haddaba kulankaasi halkii uu ka dhacayay waxaa goobjoog ka ahaa islamarkaasina tabintan inooga soo sameeyey cismaan axmed dhuubow bismillahi raxmaani raxiim waxaan ku sugannahay mid ka mid ah goobaha shirarka shir muddo dheer socday islamarkaana u dhexeeyey golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayaadka jubbada dhexe iyo jubbada hoose shirkaas oo ay soo qabanqaabiyeen mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ujeedkiisuna uu ahaa in laga hadlo khatarta ay leedahay jawaasiista iyo waxyaabaha markaasi la gudboon dadka muslimiinta ah iyo doorka odayaasha dhaqanka ugu aadan arrinkaas dabcan shirka ayaa hadda soo dhammaaday waxaan rabaa odayaashii ka soo qayb gashay shirkan in aan weydiiyo bal dareenkooda waxyaabo ka mid ah wixii shirka looga hadlay aan soo dhoweeyo suldaan amaba malaaq biyey oo ah guddoomiyaha golaha dhaqanka ee wilaayada jubbada dhexe malaaq soo dhowow shirka waa soo dhammaaday bal waxyaabaha shirka uu daaranaa iyo dareenkaaga iyo waxyaabahaad maanta ka hadasheen ee muddada dheeraad fadhiseen bismillahi alxamdulilahi rabbilcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa man nabiya bacd asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ilaahay aa mahad iskaale alle naga dhigay muslimiin eena soo gaarsiiyey xilligan maanta aan joogno ee shareecada kitaabka isoo la tadbiiqinayo allahaasaan u mahadina ma hadda bilow dhammaadaan lahayn bacdaa mahad alle ee shirkan socday muddo dheer ee xarakada ay soo qalqaalisay ee walaayada jubbada dhexe iyo jubbada hoose odayaashooda noqodooda iyo xarakadu ay ku wada kulmanaayeen xaqiiqdii wuxuu ahaa shir ee aad qaabkiisa u sarreeyo micnaha looga hadlayeyna wuxuu ahay kulan wadatashi ah ee si looga hortegi lahaa jawaasiista iyo dhibaatooyinkeeda bulshada muslimiinta ah ee ku nool walaayaadka waxaan u sheegaynaa annaga haddaana odayaasha dhaqanka ee labada walaayo ee jubbal wasda iyo jubbal sufla xaqiiqdii ee maanta shirkan waqti dheer qaatay kadib waxaan go-aan ku qaadanay in ummadda la wacyigeliyo loogana digo khatarta jawaasiistu ay leedahay maxaa yeelay nin muslin ah inuu nin walaagisa muslin ah jaajiso xaqiiqdii ma aha wax oo diin ku salaysan maaha maanta waxaa nasiib darro ah nin shaqaysanayo gurigiisa joogo reerkiisa la joogo nin jooga magaalooyinka ay joogaan riddada inuu ku shaqaysto xaqiiqdii maalin kasta waxaan aragnaa rag jawaasiis ah oo la qabto haddana qiranayo iyagoo leh hebel ayaa i soo diray aakhiro iyo adduunyaba way ku khasaareen marka nin kasta oo muslin ah dantaad aakhira iyo adduunya waxay ku jirtaa in markooda ilaahay aad isku xirtid ilaahayna aad tala saaratid ee adduunyo yar ah ee maanta waxba aan ahayn inaad nafsadaadana siisto aakhirana adaad baad gashid dhibkeeda ilada marka bulshada muslimiinta waxaan uga digaynaa annaga haddaan nahay odayaasha dhaqanka waxaan beri ka nahay cid kasta oo jaajuus ah waxaan kaloo u sheegaynaa haddadan intay goori goor tahay towba ayaa furan ha towba keenaan towbadu way furan tahay ninkaan la qabanno hadda towba keen beri haddii lagu qabto towbana ma lihid ergana ma lihid marka yaa lagu shaqaysano ee nin meelahaas joogo oo ridda ah oo diintiisa iyo dadkiisa ka tegey intay kugu shaqaystaan dadka marka waxaan u sheegayaa ilmahooda maanta jaajuuska xaqiiqdii meelaha ummadda laga soo galo meelaha ugu daran waxaa waaye muqaadaraadka dadka isticmaala qof hadduu muqaadara isticmaalo wax waliba way u fudud yihiin inuu qaato waalidiinta waxaan u sheegaynaa ilmahooda ha ka warqabaan ha cunugiisa waxa uu hayo ha ka warqabo si berito uusan u dhehen wiilkay waa la qabtay raadi asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu aad ayuu mahadsan yahay aan soo dhoweeyo suldaan cabdiqani gudoomiyaha golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose suldaan soo dhowow shirka waad ka qayb gashay talooyin iyo fikrado badanna waad soo jeediseen arrimo badanna waa laga hadlay saacaddu waa shan saac oo habeennimo saaki ayaa shirkaa loo fadhiistay bal hal iyo labo een, shirkan iyo waxaad ka leedahay adeer jazaaka allah khayr waan dhownahay shirkani wuxuu ahaa shir xarakada ay soo qaban qaabisay oo wada tashi ayna ka soo qayb galeen noqobada labada gobol eh, jubbal wusqa iyo jubbal suflaa Eh, shirkani shir aad iyo aad muhiim u ahaa waayo waxaa lagaga hadlahayay khatarta jawaasiista jawaasiistuna waa maaragtay waa dad aad iyo aad u liita waa dad cumalaha waa dad maaragtay gaalada ku shaqaysanayo waa dad diintoodii maaragtay waxaan qiimo lahayn dhaafsanayo adduunyo aan macno lahayn ku gatay marka waxaa laga hadlay khatartaas iyo sida looga digi lahaa dadka muslimiinta ah waxaana tusaale inoogu filan oo maaragtay wacyigelin inoogu filan dad aan naqaanay oo shaqaysanayay oo dukaamala oo ganacsi oo oo malaaya haynin inay maanta maaragtay tiirka lagu soo xidho iyagoo gaalo u shaqaynayay waxaan leenahay marka jawaasiista waxaan ku ballannay oon ballan qaadnay haddaan nahay noqobada labada gobol iyo xarakadaba inaan maaragtay la dagaalamayno jawaasiista kana hortegayno cadow ilaahayna ay yihiin baraa'a buuxdan aan ka qaadanayno waxaan leenahay marka cid kasta oo waalida iyo cid kasta oo qaraabo la'a dadka maarata waxaa ku kacaya inay uga digaan ciddii waxaa ku jirtana cafis buuxda ayaa loo samaynaya sida xarakadu ballan qaaday hadda ka horba waxaan leenahay marka ha laga digtoonaado jawaasiistana intaan gacanta lagu dhigin ilaahay ha u- u soo noqdaan ha toobad keenaan diintooda ha ku soo noqdaan wabilaahi towfiiq aad ayuu mahadsan yahay Eh, waxaan siinayaa suldaan axmed een, qorone suldaan soo dhowow shirka waad ka qayb gashay bal hal iyo labo bal adigana taladaada iyo waxaad ku dirayso بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي وارتو مهد إسكالة مهد فربضن بان الله أعلننا ثم وحن مهدو علينا حركة المجاهدين صوانا قوان قابسي شركان قيمها بدن سوي مادين قلاها دقن كلاوضة جبو Ee, waa u mahad celinaynaa sababta oo ah waa shir wada tashi waxa laga wada tashanhayana waa muslimiinta badbaadadooda ee kitaabka alle sidii loo koryeeli lahaa ilaahayna waxaan ka ilaahayna waxaan ka baryanaa inuu noo taabageliyo shirkeenna waana noo qabsoomay mahaddaan ilaahay baa ku mahadsan Ee, waxaan oga digahayaa meeshaan ee, dadka jawaasiista ayaa khatarteeda leh laguna maraaban habaabin hayo nimaan waxba ogeyn iimaan laani ay ku dhacday Ee, kuwa waa ku baxeen kuwa maanta een, ay wax la saman yihiin arrinkaasi ku dhex jiro in gacanta lagu dhigin waxaan u baaq u celinayaa u baaqahayaa inay ka toobad keenaan toobadaa furan intay kalxamaho naftu aynan imaanin ama gacanta aynan kugu dhicin ka toobad keen toobadaa kuu furan waa kaa ergeynaynaa waana laga aqbali ilaahay baadna ugu dhowaanaysaa annagana ilaahay baadna ugu dhowaanaynaa arrinka asaga inaan beri ka nahay jawaasiis iyo wax la mid ah iyo waxay kirishtaan iyo siliibi ay soo magacaabeen annaguna beri baan ka nahay hal meel ayaanu ka taaganay haddaan nahay nuqubada jubbooyinka hal meel baan ka taaganay waxaan kaloo oga digaynaa wax allaala wixii xumaan ah oo fisqi ku saabsan oo mukhaadaraadka jaadka iyo karaama doolka ay u weyihiin dhallinyarada ku shaqaysato mootooyinka ordayso waxaan leenahay wiilashaanadii baa tihiin arrinkaasi isaga tanaasula wadaaq baan idinku bixinaynaa banaanka ha laga maro waa mukhaadaraad naftiinu haligayaa maalka uma roono naf uma roono wuxuu u roon yahay lama helo annagana waxaan idin leenahay wiilasha anada haddaad tihiin hawshaas ayada ha laga baxo ilaahay ha u toobad keena kitaabka ilaahay gacanta mid ku qabsada maanta dadka jiilka ah ee dhulka wax ka qaban lahaa ee xabadda u ridi lahay naftooda u rari baa tihiin isaga soo laabta waxaan kaletoo beri ka nahay kuwa lagu ku- lagu shaqaysanaya beri baan ka nahay kuwa ku shaqaysanaya beri baan ka nahay waxaanan u sheegaynaa kuwa ku shaqaysanhayo ee ilmaha fasaadinhayo ee waxaan waxba ahayn marin habaanta lacagta xunta inta usoo tuuran dhahayo qof muslina soo halaag waxaan leenahay banaankiina mara idinku laftiina toobad baa idin furan toobo ilallaahi toobatan nasuuxan maanta waxbaa idinla siman idinku laftiina toobad keena ilaahay baad ugu dhowaanaysaan adduunkana nicmaad ku joogaysaan aakhirana jannaad ku gelaysaan haddaad yeeli weydaan adduunkana ceebaad ku joogaysaan aakhirana naar baad ku gelaysaan asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waalisalaam waraxmatullah Eh, waxaan soo dhoweynayaa suldaan cabdiweli oo ka mid ah salaadiintii ka qayb gashay suldaan bal adigoo soo koobaya bal eh, waxyaabaha laga hadlay waxaa ugu badnaa ee laga hadlayay jawaasiista iyo xaaladahooda bal adigana soo dhowow بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جزاك الله خير waa kolley waqti waqtiga aan meeshaan nimid labiiyo tobanka oo subaxnimo ahayd haddana waa shan saac iyo bar baa la marayaa intaas waxaa laga hadlayay tajasuska iyo dhibaatada uu leeyahay Ee, insha allahu tacaala waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa xaragta shabaab mujaahidiin oo isku xil saartay in ay lajina noo soo dirto kan quwo ahaan ay nagala hadasho dhibaatada tajasuska uu leeyahay Ee, annaga haddaan nahay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka waxaan u digaynaa dadka naqiib walbo dadka uu maamulo in maxaanku idhaahdaa aan wacyigelinno oo aan ga digno tooba tuubuu ilallah xarakta shabaab mujaahidiin toobay ku dhawaaqday in tajaajuuska uu toobad keeni karo inay waxaan ugu baaqaynaa inay ka faa'iidaystaan toobadaas annagana insha allahu tacaala kama gaabinayno waxaa waye saacaddaas wixii ka bilowda waxaan qaadanay inaan baadmi magaalaba aadno wacyigelin inaan siino taasaan qaadanay insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa dadka dhammaan dadka aan maamulno oo muslimiinta ah in ay qaataan waanadeenna iyo wacyigelinteenna cid allaala ciddii waxaa weeye ay isku og in maxaanku dhaha fal jaajusnimo uu ku jiro hadda toobadaa u furan marka la qabta hadhow naga ergey iyo waxba ma tarayso insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in wacyigelinteenna ay qaataan waana ku dhaqaaqaynaa berri wixii ka bilowda jazaaka allahu khayr aad ayuu mahadsan yahay suldaan cabdiweli yuhaa oo ka qayb galay shirka ee noo warramayay suldaan shucayb ayaan soo dhaweynaya suldaan soo dhowo bal hal iyo labo adigana dareenkaaga iyo ka qaybgalka shirka بسم الله الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله إن أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام ولا إله سبحانه وتعالى يقوم هصن نسي نعمة الإسلام والإيمان نعمة الأمن هذا وأرقت ساكا صبح يان فريسني أن برامج دور يا ما أرتاي تشاور يا ما أرتاي أن أرميه dadkii fasahaadsanaaho jawaasiista iyo bilaayada iyo maaragtay intixaamka ilaahay raxmaanka ahaa oo uga dhigay gaalada cadowga ahayd u shaqaynayay barnaamijkooda ay la falanqaynayay falanqayn dheer kadibna waxa ka soo baxay maaragtay khayr iyo wanaag ah maamulkan islaamka awal hore wuxuu ku dhawaaqay maaragtay towbo towbadan hadda way furan tahayo xataa tadluc ashams min maqribiha ilaa ay qoraxda ay ka soo baxdo annaga waxaa nooga aadan waa wacyigelin iyo ummaddaas inaan u bandhindho waxyaabaha khayrka iyo wanaagga almar bilmacruuf nahyi can ilmunkar inaan u sheegno intaasayna xambaarsannahay annaga culimmadeennaba de wax loo kala harayana ma ahno waa ujeeddada iyo maqsadka iyo meesha hadafka lagu gaari lahaa waa marka sacaado fi dunya walaakhira wax lagu gaaro waxaa ilahi subxana watacala kitaabkiisa la qaato sunnada rasuulka oo lagu dhaqmo ma artay dhiig islaamka oo laiska nabadgeliya ilaa maalinta qiyaama waxyaaba ugu horreeya la xukumaaya waa addam waxyaaba la xisaabiyana waa salaadu waaye marka arrin sahlan ma ahan marka adoo qof muslim ah gurigaaga joogo goobtaada shaqo joogo xamaalan karo ma artay gaarigacan hataa riixi karo ugu yaraan ama qori soo guran karo in lagu dhaha ma artaaye kaali ani ii shaqay waxyaabo aan macno lahayna lagu lagu siiyo cosgeeriyaada lagu dilo ugu dambayntii hadda ma wax faa'iido ilaada ma lahan barxaddan aa ku sheegatid konton doolar ayaan qaadanaya waxyaabo la mid ah hebel ayaa ay shaqaalaysiiyey wax hadda macno ay samaynaysa ma lahan waxay saamaynay kugu leedahay owlaadaadiyaa agoontoo waaye ehelkaagiya ma artaaye booskii adii aan lahayd kaga baxaysaa ma artay ummad badan kugu hareeraysayd hadda saaxiibo ku yaqaani xataa waxay isleeyihiin ninkii asaga ahaa waa sidee waa khasaaro fi dunya walaakhira waay meesha laga rabay sacaado waa cagsigeeda marka waxaan leenahay dadkaas muslimiinta ah si guud iyo si gaar ahaaneedba rijaala wa nisaa'an arrinkaas ha lagu digtoonaado ilaahay subxaanahu watacaala aan ugu dhowaano waxaan ugu baaqaynaa wactasimu bixablillaahi jamiica walaa tafaraqu in ilaahay kitaabkiisa qabsanno aanan ku kala tegin marka sacaadana taasay ku jirtaa insha allahu tacaala warkana hadda war qarsoon ma ahano waa war loo fadhiyo laga tashaday waa war go'aano laga soo saaray waa war hadda maartay ummadda dhexdeed in lagu baahiyo la wacyigeliyo lagu talagali waayo waxaan leenahay insha allahu raxmaan arrinkaas yaanan u kala harin ciddii maqli doonta insha allahu tacaala iyo ciddii u fadhidaba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullah suldaan maxamed carab aan siinaya adoo soo koobaya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله maanta waxaan iskugu nimid shirweyne looga hadlayey dhibaatada uu ku hayay jaajuuska ummadeenna muslimiinta asagoo bannaystay dhiig walaalkii kuna qaatay wax yaroo cunaa magaxxumo adduunyo iyo cadaab aakharana ku mutaystay annaga maadaamaan salaadiintii nahay waxaan isugu imaan annagii walaayadu waxay tahay wacyigelin in dadkii aynaan ugu digno cadaabtaas inay ku daadanin dhiigga walaalkoodna ay daayaan ubadkoodii waalidiintoodna ceeb iyo dhagxumo aysan ugu tegin annagu waxaan leenahay war gacantaan ku qabanina ilaahay ka cabso barri kaa ergeyn min maantay tooba furan tahaye iskeen annagaa ku geynayno xogtaadana waa laguu qarinayaa haddaad yeeli weyso maalinaan annaguna kuu imaan karin waxna kuu qaban karin ayaa fagaarihi xaasha macalin xaashacirow lagu keeni doonaa wasalaamu calaykum raxmatullahi barakatu waxaan siinaha suldaan xaydar oo ka mid ah salaadiintii kasoo qayb galay shirka suldaan soo dhawow adigoo soo koobaya hal daqiiqii laba بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وصحبه وسلم maanta waxaa u fadhinaa anahay odayaasha labada gobol jubbada hoose iyo jubbada dhex shir wada tashi ah si laga yeeli lahaa jawaasiista ka kacday walaayaadka muslimiinta luqunta ugu jirto dhibtay si laga yeeli lahaa ayaa u fadhinay waxaan go'aansanay inaan digniin aan bixinno aan u digno aan naraadoo nimi how toobad keenayti waqti waqti ay tahay xillad haysatiin oo fiican toobad keena ninkii la qalqayliya waxyar la siiyey iyo kii hadda lala soo haddo rajalahow ka istaagaa leenahay ka toobad keena waxaana leeyahay toobaa furan waxaanu leenahay atahluukoobaniya waad arkaysiin baryahaan qoorgooska iyo dhibaatada haysato dad badana ilmahoodii ay boorahayeen wax macnaa laheenin nin shaqadiisa haasto kismaajo oo xamarku dalxiisaayo inaad sun guryar kuu sheego adduun aad ku qaribto dad muslimiin aad ku tahaleegto adin aad ishaleegto adduunya aakhirba lagu rido waxaad haysateen aan ajirin dadkii ku xogeen inaad murug geliso ma fiicna waxaa leenahay intii gasha waaba gashay inta hadda damacu lehow ama macnaa la shukaamiyow raja ka lehow waxaa leenahay ka jooga intay goorgoor tahay ka toobad keena waan ili soo dhaweynaa wax yara iguu fakaday hadda liqalqaalii sheega toobaa nii furan didkiinaan nahay waxayna ka bilaabataa jaasuus asalkiisu balwadaa keento balwad iyo fisqi kaniin maxaasay daroogo karaamadool iyo sigaara keeno dadka sigaarka iyo waxaan waxaa leenahay waa u digeynaa shaqada meehay ka bilaabata waaye waxaa leenahay kawaatooba intay goorgoor tahay hataa luukumin gacantaani qabanayna waxaana leenahay waana jecelnahay tooba keenaana leenahay insha allah asalaamu calaykum waraxmat ullahi suldaan maslax soo dhowow bal hal iyo labaad waa soo koobaya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان شاء الرحمن shir weyn oo maanta noo qabsoomay haddii aan nahay salaadiinta ku dhaqanka shareecada islaamka iyo xarakata shaabul mujaahidiin annagoo ka tashanayno nimankan jawaasiista ah ee cumulada ah gaalada u shaqeeyo sidii laga yeeli lahaa maalin walbo dabka ku daadanayo oo annagana markaa naga dhashay maalin walbana maxaan ku ihahdaa naarta kusii hoobanayaan allah subxaanahu watacaalana uu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara waquuduha annaas walxijaarata calayha malaa'ika sidaa daraaddeed marka inaan ka qabanno guntiga oo maanta aan ka tashanno qaabkii la yeeli lahaa marka allah subxaanahu watacala wuxuu noo sheegay yastakfuuna min annaasi walaa yastakfuuna min allahi wahuwa macahum id yubayituuna maa laa yarda min alqowl waxaan leenahay nimanka jawaasiista ah ee cumulada gaalada u shaqeeyo war aaway dadnimadiinnii aaway maxaan ku idhahdaa muslimnimadiinnii aaway soomaalinimadiinnii aaway diinta liidin soo baray aaway waalidiinta lacagta idinku bixisay dugsiyada idin geysay aaway qur-aanka liidin soo baray aaway maanta maxaan ku idhahdaa markaad ka dowrateen gaalnimo iyo inaad gaal u shaqaysaan iyo jawaasiisnimo aaway diintiinnii waxaan leenahay jawaasiista aan si cad u leenahay ka soo noqda gaalnimada hadduu ilaah yaraado annagana waa idin soo dhaweynana insha raxmaan xarakadan hadda baaqi bay bixisay baaqina ajiiba insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu haddaan soo dhawow bal adoo soo koobaya war alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin waxaan ka qayb galnay shir nuqabada walaayada islaamka alxamdulilah si nabadan uu noogu soo dhammaaday waxaana ka tashanaynay amniga iyo ka hortagga jawaasiista waxaan leenahay dadka jawaasiista ka xowlan inay amnigooda iyo mustaqbalkooda ka fikiraan waxay ku jiraan ka soo laabtaan ay u soo laabtaan diintooda iyo dadkooda siday u badbaadin lahaayeen adduun iyo aakhira wax faa'iida ugu sugan ma laha dadka ay halaagayaan carruurtooda ka mid ah hooyooyinkooda ka mid ah aabbiyaashooda ka mid ah walaalahooda ka mid ah waxaan leenahay alla u towba keena oo isa soo dhiiba qofkii hadda ku jirow alla u towbakeen isku soo xir waddadii loo soo mari lahaa qofka hadda aan ku jirinna allaha kaa badbaadsho ka digtoonaaw baan leenahay insha allahu tacaalaa waxay meel isla dhigeen nuqabada walaayada islaamka iyo madaxdooda inay wax kasta oo khatar gelinaya diinta islaamka iyo ku dhaqanka shareecada islaamka ay ka wada hortagaan falilaahi alxamdu si guul ahn uu ku soo dhammaaday waxaan leenahay naftiina iyo nafta walaalihiina badbaadiya alla ku xirnaada towba xaqiiqa ah la imaada haddaadan la imaanin cadaab adduuniya aakhira yaad la kulmi doontaan wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa hagaag dhegaystayaal codad ka dhegaysateen waa qaar ka mid ah odayaashii ka qayb galay shirkii u dhexeeyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo golaha odayaasha dhaqanka salaadiinta nabadoonada waxgaradka wilaayaadka jubbada hoose iyo jubbada dhexe kaas oo saacado badan soconayay islamarkaana looga hadlayay arrimo fara badan oo ay ka mid tahay khatarta jawaasiista iyo in dadka muslimiinta ay meel ugu soo wada jeestaan sidoo kalena dadka muslimiinta ay meel ugu soo wada jeestaan sidoo kale arrimo fara badan ayaa laga hadlay oo ka mid ah horumarka magaalooyinka iyo weliba sidoo kale sidii dhinacyada kala duwan mas- maamulada wilaayaadka islaamiga iyo odayaasha dhaqanka ay qayb ugu qaadan lahaayeen iyo sidoo kale adeegyada kala duwan ee loo haya bulshada iyo sidii loosii dardargelin lahaa ee loona fududeyn lahaa iyadoo ee laga ambaqaadayo talooyinka iyo towjiihaadka ka imaanaya hogaanka guud ee mujaahidiinta ee ku socda een adeega loo hayo bulshada ee noocyadiisa kala duwan intii lagu guda jiray ee shirkan mas-uuliyiin kala duwan ayaa hadallo iyo talooyin iyo tusaalooyin iyo dardaarano kala duwan ku lahaa ee iyadoona ee runtii si weyn ee diiradda loo saarayay arrimaha aan soo xusnay markaana ee waxaa ee kelimad la siiyey waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo isagana een kelimad ka jeediyey halkii uu kulanka ka socday
الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا إخوة الأعزاء الله يا مهد إسكال سبحانه وتعالى إلهي أن أغم هذا علمنا نعموين كفرها بذن ونغوغ لديستي بعد حمد الله وحن أم هذا علمنا يا وضياشا نقبضة عقاشا سلادينتا hogaanka dhaqanka ee ka socda labada gobol wilaayada jubbada dhexe iyo wilaayada jubbada hoose ee maanta ina soo ajiibay oo kulanka nagala soo qayb galay dhammaantiin waxaan idin leeyahay jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala miisaankiina xasanaadka idinkugu daro safarada aada soo gasheen ilaahay ajri iyo xasanahda idinka siiyo bacda daalika walaalayaal si aad ogtihiin ilaahay subxaana wa tacaala cibaado inoo abuurtay cibaadadaana wakti ma lahan qofku inta uu nool yahay ilaa uu ka geeriyoodo waxaa laga rabaa rabbigii inuu caabudo subxaana wa tacaala ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyay wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin ilaa ay geeridu kaaga timaado waxaa lagaa rabaa inaad ilaahay caabudo subxaana wa tacaala cibaadadii rabbina noocay doontaba ha noqoto inaad la timaado waad garanaysaan dardaarankii nabiyullaahi ciisa calayhi salaam wa awsaanii bisalaati waazakaati maa dumtu xayan waxaa la rabaa marka qofka muuminka inta uu nool yahay cibaadada rabbi uu saaro salaad iyo soon iyo sadaqo iyo macruuf la faro iyo munkarkoo la reebo dhammaan waxaa laga rabaa inta uu nool yahay inuu mataqaanaaye la yimaado uu ku dadaalo waxaa la sheegaa xasanulbasri oo ka mid ahaa dee raggii culammadaha ee muslimiinta hore inuu yidhi in allaha lam yajcal licamali lmu'mini ajalan duuna almowt ilaahay subxaana wa tacaala mu'miniinta camalkooda ajal kale umuusan samaynin geerida mooye camalkaada iyo faalkaada wuxuu soo xirmayaa markay tii rabbi kugu timaado inta ka horreysa marka waxaa ku saaran inaad ilaahay subxaana wa tacaala caabuddo waxaa ka mid ah marka cibaadada rabbi uu inagu waajibiyey midda maanta aan u fadhinno oon ka tashanayn oo ah khatarta ay jawaasiistu ku hayaan dadka muslimiinta oo maanta nuqabada labada wilaayo isugu yimaadeen iyo ragga maamulka ka socda oo aan ka tashanayno minsaaka aroortii ilaa hadda xilligan la joogo habeennimo intaa waxaan ka tashanaynay khatarta cadowgaas uu leeyahay khaasatan kuwa jawaasiista innaga nagu dhex nool ee cadowgana indhaha u ah cawraadka muslimiintana sheegaya telefoonadooda iyo guryaha la degan yahay iyo shaqooyinkooda iyo safaradooda iyo dhaqdhaqaaqooda oo dhan wada gudbinaya khatarta iyada marka si aan uga hortagno odayaasha dhaqanka waxaa laga rabaa kaalinta hadda aad qaadateen inaad ka soo baxdaan biidni illaahi tabaaraka wa tacaala midda ugu horreysa waxaa waaye mas-uuliyaddii rabbi na wada saaray oo ah kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati dhammaanteen mas-uuliyadda maadaama ayna saaran tahay bulshadii inaan wacyi gelinno la hadalno masaajidda kala hadalno meelaha fagaarayaasha dadku isugu imaanayaan lagala hadlo goobaha shirarkaee beelaha oo isugu yimaanayaan lagu tashanayo ummaddii in laga towjiihiyoo la yidhaahdo war cadowgaa ilaahay beri ka noqdo qof walba islaamnimadaada iyo iimaankaad ilaasho fidrada islaamnimo aad ku dhalatay waxaad ku dadaashaa inaad ilaahay kula kulanto intaa ummaddii in la gaarsiiyo wacyigelintaas insha allahu tacaala oday walba iyo naqiib walba iyo hoggaan walba uusan ka caajisina ummadda inteeda kale uu gaarsiiyo ayaan insha allahu tacaala u dardaarmaynaa waxaan rabnaa dadka inaan ka hor tagnoon ka badbaadino naarta sida ilaahayba subxaana wa tacaala uu yidhi war dadka iimaanka laga helayo naftiinna naarta ka badbaadiy iyo ehelkiina dadkeennu waad aragtaan sida baalilaydii oo kale dabka ugu daadanaya waad arkaysaan jawaasiista mid walbo la wareysto wuxuu leeyahy shareexa la ii soo dhiibay hebel anaa u dhigay hebel moobeelkiis ana sheegay hebel gurigiis anigaa gudbiyey maxaa lagu siiyey boqol dollar konton dollar soddon dollar waxaana waa la ii ballan qaaday ballantoodana lama oofiyo waad ogtihiin boqol doolar iyo laba boqol oo doolar qofku inuu islaamnimadiisa iyo iimaankiisa iyo aakhiradiisa siisto waa arrin mushkilad oo khasaare adduunyada mid aakhiro wey marka dadkii inaan naar ka badbaadinana laga rabaa dabka ay ku daadanayaan innagu aan garabka qabanno niraano war ilaahay ka baqa kaan ku ognahay oo ama lagu tuhmo xataa in si cad qofka ugu yimaado oo yiraa war heedha beryahan qaab socodkaada iyo dhaqankaada waan ka shakisanaya war ilaahay ka baq war aakhiradaada ilaasho war naar ha gelin war cadaabka rabbi tabar uma haysid in la yidhahdo qofka loo digo laga badbaadiya laba midka lagu tuhmo ama tuhmadiis ay soo cadaato intuusan gacanta muslimiinta soo galin waa in tooba loogu yeero la yidhah war ilaahay u toobadkeen raggii walaalahay muslimiintaha ee qiyaadada ummadda hogaaminay u tag war dembigaasaan galay ilaahayna cafisaan ka weydiisataa ibaan ahay liga toobad aqbalo ilaahayna toobad u weydiiso ilaahayna uu ka toobad aqbalo intaa hadduu la yimaado cuquubo kale heli maayo ilaahay inuu cafiyo yaan u weydiinaynaa adduunyada korkeeda dadka muslimiinta wuu ka nabadgelya laakiin shaydaan inaan lagu sii dayno aan faraha looga qaadin yaana laga rabaa waxaana laga rabaa qof walba oo odaya inuu dadkiisa ka warhayo oo dib aana soo eegno horta wiilkaadu muxuu qabtaa gabadhaadu maxay qabataa reerkaadu maxay qabtaan innagu marka haddaan raadkeena dib u raacno waxaa inoo hagaaga insha allahu tacaala wax badan inay inoo saxmaan biidn illahi tabaaraka wa tacaala waxaa kaloona laga rabaa midka jaajuusnimada lagu qabto oo ay soo cadaato oo maxkamad la geeyo oo shareecadu ay ku xukunta oo bannaankaa la keeno oo isagoo qiraala warkiisa la soo daayo shareecadu waxay qabta lagu fuliyo o lagu dila in annagu beri ka noqonno uusan talkeena noqon oo dadka loo caddeeyo oo la yidhaahdo cid walba ku dhacdo arrintaa gaalnimada adduun iyo aakhira inagu beriya ka nayaan odayaasha laga rabo bulshadan ay u sheegaano oo dadkii loo sheego la yidhaahdo war nin kastoo ku dhaca gaalnimo iyo fal noocaan oo kalea kun hadday yihiin innagu ilahay agti beriyaan ogan waxaad ogtihiin jaajuusku muslim iyo gaalba agtooda dilib buu ka yahy soo saa maha gaalka iyaga ka midka eh jaajuuso warkooda iyo cawraadkooda bannaan ku bixiya maxay ku xukumaan way dilaan dilib bay ku xukumaan kadaalika saas oo kale wey waa akhasu naas dadka midka ugu liita wey qofka cawraadka dadkiisa sheegaya waa qof ugu liita annaga marka waxaana laga rabaa iyadoo islaamnimo iyo iimaan iyo diin iyo caqiide ay naga tahay inaan dalkeenna iyo diinkeena sidaa iyo si lamida iyo si ka fiican inaan u difaacno oo maalkeena u bixino oo nafteena u bixino oo caqabad walba inagu timaado aan ka gudubno waxaad ogaanaysaan waxaad ogaanaysaan cid kastoo dagaalanta oo halganka ay ku jiraan ku sabarta oo ku dulqaadata ilaahi subxaana wa tacaala guuliisiya marka maanta halgan waxaan ku jirnaa jihaada oo raayadii rasuulka aan kor ugu qaadayno oo ilaahay diinkiisa aan ku difaacayno oo keenna ku baxa aan ognahay waxa uu ku baxay iyo meesha ku dambayna waddo fiican oo xaqa oo nafteena ay mudmain ku tahay ayaan ku dagaalamaynaa waxaan rabnaa marka inaan marka sabirkaa iyo dulqaadka la nimaadno waxa maanta aada ballan qaadeen aada qaadateena aada ka dhabaysaan yaan idinka rabnaa biidn illahi tabaaraka wa tacaala oo dadka muslimiinta naartana aan ka badbaadino kii ay ku caddaato lagu qabtona beri aan ka noqono bulshadeenana insha allahu tacaala aan ka wacyigelino wajazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
ugu dambeyn kulanka ayaa soo gabagaboobay sidaad degaysateemba dardaarano kala duwan ayaa runtii la jeediyey oo sidaad degaysateemba odayaasha dhaqanka qaybahooda kala duwan ayaa hadlay walow qaar badan oo meesha ka hadlay aysan fursad aanan fursad u helin inaan codadkooda soo sii deyno sidoo kale iyo mas-uuliyiin badan oo runtii goobta ka hadashay ujeedkan waxa uu ahaa arrimo fara badan oo xilligooda kusoo aaday lagana hadlayay oo ay qeyb ka ahayd sidaan soo sheegnayba jawaasiista iyo weliba sidoo kale dhibaatooyinka ay ku hayaan dadka muslimiinta ah iyo in loo dirayay baaqyo ku aadan inay toobad keenaan sidoo kale ay ka haraan falkaasi foosha xun adduun iyo aakharaba ay ku khasaarayaan waxaana la filayaa talooyinka iyo weliba sidoo kale waxyaabaha kasoo baxa shirkaas inay dhaqangelin doonaan dhammaan dhinacyada uu qoseeyey oo ay hormuud ku ahayeen odayaasha dhaqanka noocyada kala duwan ogaasyada salaadiinta iyo mas-uuliyiinta wilaayaadka ee labada jubbo ee jubbada
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa aad ku soo dhegaysateen qodobo xiise badan waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey inaan idiin soo gudbinno barnaamijkan idinkuna aad si san ku dhegaysataan inta aan barnaamij midka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fii amaaniillah بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا